asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabaday dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamij gaara oo aan idinka soo diyaarinay xildhibaan axmed ibraahim haybe oo u warramayey shabakadda wararka ee wajalanayus ayaa sheegay in xadhigga lagula kacay telefishinka universal t v xaruntiisa magaalada hargeysa ay tahay mid sharci ah isagoo intaasi ku daray in ay xukuumaddu hor taagto maxkamadda sharciyada ee jamhuuriyadda somalilan haddaba xildhibaanka oo u warramay shabakada wararka ee wajalanayus waxaa ka mid hadalladiisii sidan
xildhibaan adoo magacaaga ku bilaabaya sideed u aragtaa xadhigga loo geystay laantii universal ee magaalada hargeysa bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiya walmursaliin marka hore waan islaamayaa labaad su-aashaadi weydiisay sidaad u aragtaa aad iyo aad baan u taageersanahay in janalka universal in la xidho waliba in la xidho keliya maaha in maxkamad lasoo taago oo lagu eedeeyo dembiyada galeen waxyaabaha ay ka fidiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo qoyskiisa waa xaaraan maqdaca waa layn casoon cidi taaban karin bay galeen meel laba inay saboorgacmeedyo ee sheekooyin caynkaasa yaa dadka brimgeyda ay la doontaanee dalkan xukuma iyagoo marti ku ah waddankan yaa xaaraan weeya waa in tallaabo cad oo sharci laga qaadaa baan leeyahay barnaamijkoodan ay meesha ka fifdiyaan daawane la yidhaahdo faaliyaha qaranka qarankaa ay sheegayaan waxa ula jeedaan qaran aan maanta jirin agteennana aan laga aqoon laba qaranoo darisa oo somalilan iyo soomaaliya ah waxa iyagu u yaqaanaan inuu qaran keliya yahay oo magaciisu yahay soomaaliya cidda aan somalilan ictiraafsanayna inay halkan timaadiya inay ka shaqayso xaq maaha waanan soo dhowaynayaa sidii looga xidhay waxaanan weliba ku dari lahaa maxkamadda la taago wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu guud ahaan barnaamijkii intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkan dhiggiisa intaan ku kulmi doonno waa anigoo ah cabdiqaadir cabdiraxmaan habane iyo dhammaan howlwadeennada shabakadda wararka ee wajaalaniyuus oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo